alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ictiqaadu ahli sunna laguna magacaabo ictiqaadu a'imat alxadiid lilimaami abi bakrin ismaaciiliyi raximah llah inagoo geli doonna in sha allahu tacaala darsigii ugu dembeeyey kitaabka sheekhu waxau uhi raximah llah isagoo ka hadlaaya ahlu sunna waljamaca ictiqaadaadkooda iyo waxyaalaha ay rumaysan yihiin ee ictiqaadkooda iyo madhabkoodu yahay wuxuu soo sheegay wayarawna tacalluma alcilmi wa talabahu min madaanihi ila akhirih maca lusuumi aljamaca ilaa uu ka soo gaadho maca lusuumi aljamaca iyo watacafufi fi alma'kali waalmashrabi waalmalbas iyo watacafufa waxay kaloo arkayaan ahlu sunna waljamaca oo ictiqaadsan yihiin dhowrsoonida laga dhowrsoonaado marka tacallumo lagu cadfo filma'kali waxa la cunaayo yacni cunitaanka iyo walmashrabi cabbitaanka iyo walmalbasi xidhashada waxaa loo jeedaa intaba waxay ku tacalluqaan waa in waxa la cunayo iyo waxa la cabbayo iyo waxa la xidhanayo mid walba dhowrsooni iyo xalaal miirasho loolagula yimaado in mid walba dhowrsooni iyo xalaal miirasho lagula yimaado oo wixii xaaraana la yska ilaaliyo shayga xaaraantaa in la cuno in layska jiro oo aad iyo aad laysaga ilaaliyo wax markaa cabbitaankiisu xaaraan yahayna layska ilaaliyo wax xidhashadiisu xaaraan tahayna layska ilaaliyo yacnii xaaraantii baa laga fogaanayaa layska jirayaa waxaa lagu dadaalayaa xalaasha iyo xalaal miiradka lagu dadaalaya waxa la cunayo iyo waxa la cabbayo haddii markaa xaaraan la cuno oo la cabbo dee waa lagu naar mudanaya kullu jismin nabata bisuxtin faannaaru awlaa bih waata xadiis lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jidh kasta oo xaaraan ku baxay bimacnaa ku weynaaday ama ku koray ama ku cayilay naartaa u xaq leh faannaaru awlaa bih marka in layska jiro wixii xaaraantaa aad iyo aad laysaga jiro weeyaan xadiis kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dirhamu riba yaakuluha alrajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaaiina zanya dirham ribaah ou ninku cuno isagoo garanaya inay ribo tahay wuxuu ilaahay agtiisa ka daran yahay lix iyo soddon zino ayuu ka daran yahay zinada iyo ribada xadiisku wuxuu sheegayaa ribadaa daran dirhamu riba yaakuluhu arajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaaiina zanya xadiiskana culamada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaanina waa saxiixinaya saxaxahu alalbaaniy marka xaaraanta iyo ribada iyo xaaraamaha kaleba in aad iyo aad laysaga ilaaliyo layska jiro ayaa laga qaadanaya waxa la xidhanayo iyo waxa la cabbaayo iyo waxa la cunayo mid walba waa in xaaraantii layska jiraa oo layska ilaaliyaa oo xaaraantii laga fogaadaa oo xalaasha lagu dadaalaa saddexda noocba wixii dembiya la yska jirayaa waayo mid waliba waxay u qaybsantaa wax xalaala iyo wax xaaraanay u qaybsantaa hadday tahay cunista hadday tahay cabbista hadday tahay xidhashada mid walba xalaal iyo xaaraan bay leedahay waasacya fii camali alkhayr waxay kaloo ahlu sunna waljamaaca ay arkayaan oo ictiqaadsan yihiin dadaalka lagu dadaalaayo oo khayrka samaynta la samaynaayo oo shayga khayrka in lagu dadaalo wafcalu lkhayr khayrka sameeya waxaa soo gelaya khayr oo dhan noocu doona ha noqdo khayr oo dhan baa soo gelaya khayrkaasi ha noqdo mid waajiba ama ha noqdo mid sunno ah nooc wali waa soo gelaya marka shayga khayrka in lagu dadaalo weeyaan wixii dunuubana layska ilaaliyo layska jiro faraskana laga faa'iidaysto oo khayrka lala yimaado waasacya fii camali alkhayr haddii lusuum aljamaaca lagu cadfo oo jamaacada lagu cadfo waxay noqonaysaa wa lusuumi atacafufi fi alma'kali waalmashrabi waalmalbas yacni saasay noqonaysaa waa la jarayaa waaltacafufi iyo waalsacyi iyo waalamri laakiin waxaa awla ah kordhiga ayaa awla ah tacallumo lagu cadfaayo oo macnuhu u dhacayo waxay arkayaan oo ictiqaadsan yihin ahlusunna waljamaaca dhowrsoonida laga dhowrsoonaanayo waxa la cunayo iyo waxa la cabayo iyo waxa la xidhanayo mid walba dhowrsooni lagula imanayo xaaraanta la yska ilaalinayo israafna aan lala imanayn marka israafka laftiisa in la yska jiro waa soo gelaysa alisraaf yacni marka tabdiirkii israafka la yska ilaaliyo la yska jiro wasacya fii camal alkhayr iyo dadaalka lagu dadaalayo ee lala imanaayo khayrka samaynta la samaynaayo khayraadkao dhan ayaa soo geliya khayraadkaasi ha ahaadaan sunnayaal ama ha ahaadaan waajibaad nooc walba waa soo geliyaan wakadalika xaaraamaha laga tegayo oo looga tegayo liajli illaah iyada lafteedu waa khayr in xaaraantii laga fogaado laga tago oo niyo ilaahay loogu dhowaanayo looga tago waxay noqonaysaa shay khayra weeye waalamra bilmacruufi wannahyi can ilmunkar waxay kaloo arkayaan oo ictiqaadsan yihin ahlusunna waljamaaca wanaagga in la amro shayga macruufkaa ee shareecadu lagu sharciyeeyey waa shayga san ee wanaagsan in la amro waannahyi can ilmunkar iyo reebista la reebaayo munkarka waxa xune shareecadu diiday la reebaayo waalicraada can iljaahiliin iyo in laga jeesto dadka jaahiliinta ah ee wax magaratada laga jeesto xataa yucallimuuhum wa yubayinuu lahum alxaq yacni waxaa laga jeesanayaa xataa yucallimuuhum ilaa ay wax barayaan wa yubayinuu lahum alxaqa xaqana ay u caddaynayaan uma alinkaara walcuquubata min bacdi albayaani wa iqaamati alcudri baynahum wa baynahum waxay kaloo arkayaan oo ictiqaadsan yihiin intaa dabadeed inkaarka lagu inkiraayo oo si aday ku jiro loogu inkirayo xumaanta ay la imanayaan dadkaasi markii loo caddeeya xaqa dabadeed iyo walcuquubata ciqaabta lagu ciqaabaayo wixii ay mutaysteen yacni ciqaabta ay mutaysteen markaa lagu fulinaayo lagu ciqaabaayo min bacdi albayaan caddayn dabadeed sharciga loo caddeeyey dabadeed wa iqaamati alcudri iyo cudurdaarka in laga suuliyey dabadeed ay wa iqaamati isaalati alcudri cudurdaarka in laga suuliyey oogista la oogay dabadeed baynahum yaga dhexdooda wa baynahum yaga dhexdooda bimacnaa mara bacda mara xujadii lagu oogay cudurdaarkiina laga suuliyey sheikhu wuxuu tilmaamayaa raximahullah ahlu sunna waljamaaca inay qabaan oo ictiqaadsan yihiin in wanaagga dadka la faro xumaantana laga reebo almacruuf waa shayga shareecadu ay ogoshahay weeyi waa shayga san ee wanaagsan oo fitradana lagu garanaayo waxaasi dee inuu wanaagsan yaho alfitratu asaliima way garanaysaa min xaysu alijmaal shaygu inuu wanaagsan yahay si duubduub ah sharcigana waa lagu caddeeyey shaygaas inuu wanaagsan yahay ama waajib yahay ama sunno yahay wuxuu noqonayaa macruufkii la amraayey ayuu markaa ka mid noqonaya waxaana markaa lagu ammaanay ummaddan inay wanaaggana farayso xumaantana reebayso kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah waxaad tihiin baa allah yidhi ummaddii ugu khayrka badnayd baa tihiin wa khayru lumam ummadihii ilaahay uu abuuray ummatu muxamed baa ugu khayr badan ummatu muxamed ayaa ugu khayr badan waata xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayey xadiiskii mucaawiyatu bnu xaydata alqushayri antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood oo tii toddobaatanadaa tihiin baa dhammaystiraysaan sagaal iyo lixdan ummadood baa idinka horreeyey ummaddii toddobaatanaad baa tihiin antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah idinkaa umamkaa ugu khayr badan allah agtiisana ugu sharaf badan xadiiskaana culamada qaarkood baa quweeyey marka waa xadiis xasana weeye aayadda tafsiirkeedaanu sii caddaynayaa aayadda allah wuxuu inoogu sheegay asbaabta ummatu muxamed ay u noqotay khayruulumam inay ka mid tahay iimaankay allah rumeeyeen iyo wanaagay farayaan iyo xumaantay reebayaan ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah aliimaanu billaah waa ka wen yahay wanaagga in la amro xumaantana la reebo laakiin waxaa loo hormariyey in wanaagga ay amrayaan oo farayaan xumaantana reebayaan liahamiyaatih muhimmadda uu muhimka yahay baraarujin laynagu baraarujinayo aawadeed baa loo hormariyey maca ana aliimaana billahi afdalu min alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar iyadoo lala qabo in iimaanka allah la rumaynaya uu ka weyni badan yahay dadka wanaagga in la faro xumaantana laga reebo laakiin ruuxu markuu iimaankii la yimaado dabadeed oo asalkii uu helo asaaskii ayaa wanaagga markaa ku saabsan in dadkii la faro wanaagga xumaantana laga reeba ay ku dul dhismaysaa marka waa tanbiih calaa ahamiyatih muhimmadda uu leeyahay alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar muhimmadda uu leeyaha laynagu baraarujinaya munkar waxaa la odhanayaa waa shay kasta oo shareecadu ay diiday maankaratu shariica shay kasta oo shareecadu diidayso ha noqdo gaalnimo ha noqdo dembi kabaa'ira ha noqdo bidac ha noqdo dunuubta sakhaa'irta ah kullu daalika waxay soo gelayaan munkarkay soo gelayaan ankaru lmunkaraat waa shirkiga iyo gaalnimada weeye waxaana ku sii xiga yacni munkaraadka kale ayaa iyaguna markaas soo gelaya saynu sheegnay hadday kabaa'ir tahay iyo hadday bidac tahay iyo hadday sakhaa'ir tahay mid walba macruufkana waxa ugu weynaansho badan tawxiidka ugu weynaansho badan wa acdamu alwaajibaat ama acdamu almacruuf waa atawxiid waa tawxiidka weeye macruufyadii markaa waa sii kala wen yihiin iyaguna waa maraatib ilaa sunankii baa soo geliyay waajibkii waajibnimada ugu waajibnimada badnaa waajibaadkii kale waaweynaaye arkaanta ahaa waajibaadkii ka sokeeyey yacni sunnayaasha dhammaan macruufkay soo geliya kuma filloo keliya qofku inuu macruufka amro ee waa inuu ku ladhaa munkarkana inuu reebo dadka qaar waxay odhanayaan sidan baa wanaagsane sidan sameeya bes dadka ku dheh laakiin waxan baa xun waxan baa bidco ah waxan baa fisqi ah waxan baa gaalnimo ah waxan baa shirki ah umuuraha caynkaasi ha gelin tafaasiisha ha gelin waxaad tidhahdaa sidan baa ku wanaagsan yacni sidaa dheh laakiin shaygani waa bidco iyo shaygani waa shirki yacni waxa weeye sidaas ha odhanayo laakiin dariiqadaasi ma saxna labada arrin waa inay isku ladhan yihiin oo qofka cudurkiiyo caafimaadka labadaba loo sheegayaa xumaantii loo sheegayaa oo looga digayaa oo laga reebayaa oo loo caddaynayaa wanaaggiina loo sheegayaa oo la amrayaa oo isagana loo caddaynaya haddaan munkaraadkii la aqoonsan oo aan la garan dadkana la barin iskama ilaalin karaan dadku munkaraadkiiyo xumaantiiyo shirkiyaadka iyo bidaca iyo macaasida waa in shaygii dembiga la caddeeyaa inuu dembi yahay shaygii fisqiga la caddeeyaa inuu fisqi yahay shaygii bidcaa la caddeeyaa inuu bidco yahay shaygii shirki ah la caddeeyaa inuu shirki yahay markaasaa si fiican loo garanayaa tawxiidka iyo taacada iyo waajibaadka iyo sunnayaasha iyo sunnada mid walba la aqoonsanaya la garanaya bididdiha tatabayanu lashyaau lidadkeeda ashyaadu ku caddaataa yucrafu shayu bididdih shayga waxaa lagu gartaa oo lagu aqoonsadaa lidkiis sidaas aawadeed haddaan qofku shirkigii aanu baran oo aqoonsan si uga taxadiro isaga ilaaliyo tawxiidkiina si fiican u garan maayo wakhtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan maxaa culammada markaa sunnadu markay caqiidada iyo tawxiidka ka warramayaan waxan baa shirki ah waxan baa shirki ah waxan baa shirki ah u odhanayaan ama waxa weeye asheekh moxamed muxuu kitaabu tawxiidka isagoo cunwaanka kitaabku uu yahay attawxiid kitaabu tawxiid muxuu abwaabtiisu ugu badan tahay inuu shirkiyaadka ka warramaayo baabun min ashirki kada baabun min ashirki kada baabun min ashirki kada muxuu sidaa markaa yacni shirkiyaadka uga warramaya abwaabtaas yacni markaa ugu baabaysanaya jawaabteedu waxay tahay waa si tawxiidkii si fiican loogu garto oo haddaan shirkigii la garan noocyadiisi la garan oo la aqoonsan tawxiidkana la garan maayo yucrafu ashayu bididdih shayga waxaa lagu gartaa lagu aqoonsadaa lidkiisaa lagu gartaa lagu aqoonsadaa qofkaan shirki garanayn anwaacdiisa garanayn tawxiidna garan maayo ashyaada shirkiyaadkii haddii qofku jaahil ka yahay oo shirkul akbar iyo shirkul asqar toonna uma jeedno alfaadda waxaynu ka hadlaynaa waxyaalahaasi inay shirki tahay oo gaalnimo tahay ama inay tahay waxaweye shirku asqar tahay haddii aanu garanayn dee tawxiidkiina marka waxa markaa ma garanayo tawxiidkiina si fiican uma fahmaayo tawxiidku wuxuu usii caddaanayaa markuu waxa kullidka ana aqoonsado saas aawoodee qur-aanka markaad eegto marka laga warramo tawxiid marka laga warramo shirkina waa laga warramaa marka iimaan laga warramo gaalnimona waa laga warramaa marka xalaal laga warramo xaaraanna waa laga warramaa marka janno laga warramo naarna waa laga warramaa marka ahlu janno laga warramo ahlu naarna waa laga warramaa waxay tahay waa si si fiican loogu fahmo loogu garto ta kale qofku kama taxadiri karo iskama ilaalin karo shirkiyaadka haddaanu shirkigii aqoonsan oo aanu garan muxuu xudayfat bnulyamaan yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can alkhayri wa kunta as'aluhu can alshari makhaafata an yudrikanii wa fii lafdin makhaafata an aqaca fiih wuxuu yidhi xudayfatu bnulyamaan radia allahu canhuma dadku waxay weydiin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrkay ka waraysan jireen anna sharkaan weydiin jiro ka waraysan jiray baqasho aan ka baqanayo daraaddeed in sharkaasi isoo haleelo isoo gaadho lafdiga kalena wuxuu leeyahay baqasho aan ka baqanaayo inaan sharka ku dhaco daraaddeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam sharka u weydiin jiray oo uga waraysan jiray xadiiskii macruufka weeye adilada sharciga haddii la eego waxay inoo caddaynaysaa shayga waxa ku liddigaa in lagu gartaa inay jirto alam tara ilaa rabbika kayfa madda adilla walow shaaa lajacalahu saakina uma jacalna ashamsa calayhi daliila uma jacalna ashamsa calayhi daliila ay cala dilli allah wuxuu inoo sheegay qoraxda in laga yeelay mid harhka daliil u ah oo harhkii dadka tusinays oo garansiinays waxaa laga fahmayaa aayadda lowla ashamsu lam yucraf idillu haddaan qorraxi jiri lahayn hadh lama garteen marka ashyaada isku liddigaa baa laysku aqoonsadaa laysku gartaa oo marka waxa weeye munkaraadka marka la garto baa macruufkiina si fiican loo garanaya saas aawadeed qofka hadduu khayr uun ku dhex jiray shar aanu soo marin sharna aanu aqoonsan sharkii aan loo sharxin aan looga digin oo loo caddayn wuxuu ku dhacayaa sharka isagaan garanaya inuu shar ku dhacay ayuu sharkii ku dhacaya craftu shara laa lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi sharkaan bartay buu ihi sharnimo uma garan si aan isaga ilaaliyo daraaddeed baan u bartay kaan sharka baran oo dadka ka midii waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanayn waxani shar yahay ayuu ku dhacaya marka sharkii in la aqoonsado laga taxadiro munkaraadkii la aqoonsado la yska ilaaliyo dadkana looga digo la garansiiyo waa arrin muhima maxaa laynoogu sheegayaa qur-aanka maqaalaadka kufriga ah oo laynoogu caddaynaya inay gaalnimo tahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxay yidhaahdeen ee xumaa baa la sheegay waxaana la caddeeyey inay gaalnimo tahay halka ducaadda qaarkood ay ka dhigteen halkudhigyo ay ka dhigteen ishqalu nnaasa bilfikrati alsaxiixati can alfikrati albaatila dadka waxaad ku mashquulisaa fikradda saxda ah ku mashquuli kaga mashquuli fikradda baatilka ah waxaa macnaheedu yahay ha odhanin waxaanaa bidcaa waxaanaa shirkiya waxaanaa caynkana waxaanaa xunoo caynkaasa waxaad tiraa sidan baa wanaagsan sidan baa sax ah sidan baa khayr ah ya laakiin shaygan baa bidca ah iyo shaygan baa shirki ah waa fikraddii xumayd ee baatilka ahayd ha ku mashquulin yada waxaad ku mashquulisaa sidan baa sunno ah sidan baa khayr ah sidan baa wanaag ah yacni saa ku mashquuli laakiin shaygan baa shirki ah shaygan baa bidca ah yacni ta noocaasa ha ku mashquulin saas aawoodee bidaca in la sharxo oo la caddeeyo oo bidcanimadeeda la caddeeyo oo tafaasiisheeda la sheego oo shirkiga anwaacdiisa la sheego oo shirkinimadiisa la caddeeyo waxay leeyihiin ashyaada noocaasoo dhan ha ku mashquulin dadka laakiin sida saxani waxa weye waa ariiqada qur'aanka ariiqat lqur'aan waxaa laynoogu caddaynayaa waxyaalaha xun xumaantooda maqaalaadkii kufriga ahaa ictiqaadaadkii xumaa erayadii xumaa shubahaadkii baatilka ahaa ee gaaladii ay yidhaahdeen baa la soo naqlinaya markaasaa la radinaya markaasaa butlaankeeda la caddaynaya haddamaarta laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaluu ina allaha haaliu alaaa ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam ya shubhadii ibliis baa laynoo sheegaya uu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin wa shubha baila wa shubha baila waxaa laynoo sheegayaa munkaraadkiiyo xumaanihii ay la yimaadeen ummadii hore si aynu uga taxadirno isaga ilaalinno ya oo baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo xaam iyo ashyaada inay markaa yacni sameeyeen baatilna ay tahay ma jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadibe waxoodaasi inay baatiltaa la sheegaya waxaa laynoo sheegayaa ancaamtii nicmoolaydii iyo saracii inay kala qaybiyeen oo yidhahdeen intan baa xalaala intan baa xaaraana markaasaa la radinaya butlaankeeda la caddaynaya qul adakarayni xarama am ilunsayayni ama ishtamalat calayhi arxaamu lunhayayn waxaa laynoo sheegayaa dooddii dhex martay nebiyada iyo ummadihii gaalada ahaa iyo waxyaalihii baatilka ahaa ee gaaladii ay ku andacoodeen ay xujo ka dhigteenee doona inay markaa u daliishadaan baatilkooda waxaa laynoo sheegayaa inay qadarka xujaysanayeen ayaa laynoo sheegaya waxaa laynoo sheegayaa marka ummatu muxamed laftooda inay markaa jiri doonaan qaar sidiioo kale qadarka u xujaysanaya sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una saasay odhan doonaan baa layidhi qur'aankaa lagu sheegaya ya markaasaa la radinaya butlaankeedana la caddaynaya waxaa laynoo sheegayaa maqaalaadkii xunxumaayay ku hadleen yuhuuddu wa qaalat ilyahuudu yadu llahi maqluulah lama odhan iska dhaafa waxaan waa afkaar baaila afkaar baatila weeye iska dhaafa lama odhan maqaalaadkii xumaa ee kufriga ah ee ku hadleen baa la soo naqlinayaa markaasaa la radinaya laqad samica allahu qawla aladiina qaluu ina allaha faqiiru wanaxnu aghniyaa sanaktubu ma qaaluu waqatlahum alanbiyaaa bigayri xaq waa la radinaya butlaankooda ya waa maqaalaad kufriya ay yidhaahdeen baa la soo naqlinaya dabeedna butlaankeedaa la caddaynaya waxay sheegeen hadallo baatila bay yuhuuddii yidhaahdeen oo ay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu nagula ballamay nebina inaanu rumayn ilaa noola yimaado qurbaan ay dabi cunayso uu dab markaa samada ka soo degay cunaayo waxay yidhaahdeen ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kuluhu annaar markaasaa butlaankeeda la caddaynaya inuu jirin calaa kulli xaal qur'aanka wax badan baa ku sugan oo mawduuca ku saabsan walitastabiina sabiilu lmujrimiin waddada mujrimiintu inay caddaato waa shay maqsuud ah iyo waddada mujrimiinta in la caddeeyo waliyastabiina iyo walitastabiina sabiilu iyo sabiila intaba waa qiraa'aad kala duwan wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin marka waxaa laynoo sheegaya inay maqsuud tahay waddada mujrimiintu inay caddaato sabiilo marka la yidhaahdana in la caddeeyay noqonaysaa marna sabiil baa faacilkii ah marna sabiil baa mafcuulkii ah qiraa'ada laamka rafcinaysa waxa weeye waa waddadu inay caddaato marka la caddeeyay caddaanaysaa sabiila almujrimiin qiraa'ada ah oo laamka kordhigaysa iyaduna waxay noqonaysaa in la caddeeyo oo istabaana yastabiinu ayaa waxay leedahay laazim iyo mutacadi labadaba marna waa ficil laazima marna waa ficil mutacadi almuhim wanaagga waa in la amraa xumaantana la reebaa nusuusaha sheegaysaa in wanaagga la amro xumaantana la reebaana waa badan tahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar waamar ha idinka mid noqdaan waxayna ahlucilmigu yidhahdaan waa fardu kifaaya in dadka wanaagga la faro xumaantana laga reebaa waa faral ummadda si guud u saaran idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju can ilbaaqiin hadday ku qumaan cid ku filani dembigu cidda kale waa ka dhacaya waxay haddaba culammadu yidhaahdeen waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dadka qaar inuu ku tacayuno masalan oo kale haddii munkarkaa qof keliya og yahay ama dadka og yacni qof keliyaa garanaya ama dadkaa og qof keliyaa garanaya waxan inuu munkar yahay ama isaga keliyaa suulin karaa dadka kale ma suulin karaan yatacayan calayhi fardu cayn buu ku noqonaya marka isagoo fardu kifaaya ah ayaa haddana dadka qaarkood wuxuu ku noqonayaa yacni marka fardu cayn fii bacdi alaxyaan ayuu qad yatacayan cala bacdi innaas culammadu waxay yidhaahdeen marka dadka wanaagga la amraayo xumaantana laga reebayo waxa u sharti ah reebista xumaanta laga reebayaa waa inaana keensanin munkar kaleoo ka weyn in lagu dhaco ee haddii reebistii xumaanta laga reebaya ay ka dhalanayso munkar kaleoo ka weyn inay sababto ama dadku la yimaadaan xaaladda caynkaasa waa laga aamusayaa laguma inkiraayo waa laga aamusaya shaygii munkarka ay xumaanta ahaa marka la reebayo la doorinayana mar waxa beddelaya macruuf iyo khayr oo munkarka intuu suulo ayaa macruuf beddelaya shay wanaagsan marna munkarkii baa suulaya laakiin munkar kale oo ka khafiifsan baa soo beddelaya mar saddexaadna munkarkii mid la mida beddelaya marka afraadna munkar kaleoo ka weyn baa ka dhalanaya ama beddelaya waa arbacatu aqsaam waa afar qaybood ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii munkarkii marka la bedelo ama la dooriyo macruuf beddelaayo munkarkiina sidaa ku tegaayo xaaladda caynkaasa munkarkaa in la beddelaa oo la inkiraa oo la dooriyaa waxay noqonaysaa mid waajiba suurada labaada ku saabsan munkarkii marka la dooriyo oo la beddelo haddii munkar kaleoo ka yari meeshii uu imanayo uu beddelaayo munkar waa yahay laakiin waa munkar ka sahlan oo ka fudud xaaladda caynkaasna inkaarka munkarka la inkiraya ee la doorinaya wuxuu noqonayaa mid waajibu noqonaya suurada saddexaad haddii munkarkii marka la dooriyo munkar kaleoo la midi uu soo beddelaayo meeshii imanayo waxay yidhaahdeen culammadu waa mowdicu ijtihaad yacni ma la doorinaya mise lama doorinaayo waa mowdicu ijtihaad weeye waa u soo noqon doonaa in sha allah nooca afraad waxay ku saabsan tahay munkarkii marka la dooriyo oo la beddelo haddii munkar kaleo ka weyni meeshii uu imanayo xaalka caynkaasa culammadu waxay yidhaahdeen laa yajuusu takhyiiruhu walaa inkaaruh in la beddelaa oo la dooriyaa ma bannaana waayo munkarkii dee markaa lama doorine waa la siyaadiyey waa la kordhiyey ya shareecaduna shay dhibaatadiisu ay tahay mid badhaxla ama ay tahay mid miisaan badan oo raajixa shareecadu ma amarto shareecada waxaa lagu amraa shay maslaxadiisu ay tahay yacni khaalisa ama raajixa mafsadadiisuna ay tahay marjuuxa yacni maslaxadu hadday tahay mid khaalis oo badhaxla ama ay tahay mid miisaan badan oo mafsada waa ku jirtaa sida kale laakiin maslaxada ka ghaaliban oo ka miisaan badan shareecada waa lagu amraa alictibaaru biraajix alghaalib kaa raajixa ictibaar kale laakiin shaygu hadduu dhibaato baraxla yahay ama dhibaato ka miisaan badan maslaxada hadduu yahay waxay noqonaysaa xaaladda caynkaasa inaan shareecadu marnaba amrin waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa mafaasidda waa la suuliyaa haddii la suulin karayo haddii kalena waa la yareeyaa dee shaygii markaa ku saabsanaa mafsadadii iyo dhibaatadii inay sii korodho dhibaatadii lamana suulin lamana yarayn ee waa la kordhiyey wuxuu alcallaamatu ibnu lqayim wuxuu yidhi ina anabiya sala allahu alayh wasalama sharaca liummatihi iijaaba inkaari lmunkari liyaxsula biinkaarihi min almacruufi maa yuxibuhu allah warasuuluh faida kana inkaaru lmunkari ystalzimu ma huwa ankaru minhu waabgadu ila allahi warasuulihi fainahu la yasuuqu inkaaruh wain kana allahu yubgiduhu wayamqutu ahlah wahada kalinkaari cala almuluuki walwulaati bilkhuruuji calayhim fainahum asaasu kuli shari wa fitnati ila akhiri dahr wuxuu yidhi alcalaamatu bnu lqayim kitaabkiisa iclaam almuwaqiciin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jideeyey o u sharciyeeyey ummaddiisa munkarka in la inkiraa inay waajib tahay munkarkii in la beddeloo la dooriyaa inay tahay mid waajiba si ay u dhacdo doorinta munkarka la doorinayo ee cidda samaynaysa lagu diidaayo ee lagu inkirayo si ay uga dhalato xagga macruufkiiyo wanaagga wax allah iyo rasuulkiisu jecel yihiin marka inkaarka munkarka waxaa looga jeedaa in wanaag iyo khayr ka dhasha ayaa looga jeedaa maqsuudun lidaatihi maa huwa maqsuudun ligayrihi marba hadduu ahaaday inkaarka munkarka la inkirayaa ee la doorinayaa mid laasimsanaya oo ay ka dhalanayso wax ka munkarnimo badan allah iyo rasuulkiisuna uga nacayb badan yihiin munkarkii markii hore xaasilka ahaa munkar ay uga nacayb badan yihiin hadduu imanaayo oo ka munkarnimo badan fainahu laa yasuuqu inkaaruh ma bannaana munkarkaa in la dooriyaa ma bannaana laa yasuuqu bimacnaa laa yajuuz saaqa yasuuqu wa jaaza yajuuzu bay la macnata wain kaana allahu yubgiduhu wayamqutu ahlah haba ahaado mid ilaahay munkarkaa neceb ehelkiisana necebe laakiin hadduu munkar ka weyni ka dhalanaayo iyo wax allah iyo rasuulkiisu uga nacay badan yihiin in la inkiraa ma bannaanaanayso waayo dhibaato ka badan iyo munkar ka weynaansho badan baa ka dhashay markaa dee waxba lama doorin wax la beddelaya ma jirto wa hada kalinkaari cala almuluuki waalwulaati bilkhuruuji calayhim waxaan baraarujinaya walwulaati la odhan maayo laamkuma shidnaa walwulaati weeye waa waalin wulaah waa sida ka qaadin qudaah ya waalin wulaah yacni qaadin qudaah iyo raamin rumaah yacni markaa saasoo kale ay ka dhiganta marka wullaat lumuur lama yidhahdo waa khalad waa wulaat lumuur waxaa la mida ereyga hulaah hulaa baa la mida haalin hulaah hullaa maaha oo hullaatu haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa khata waa sidaa markaa qaadin qudaa oo kale wuxuu yidhi wa hada kalinkaari cala almuluuki walwulaati wa wulaati lumuuri bilkhuruuji calayhim noocaasi wuxuu yahay munkarka ka weyne ka dhalanaayo waa sida inkaarka wax lagu inkiraayo inkaar kicini ka imanayso madaxda iyo boqorada oo loogu inkiraayo bilkhuruuji calayhim bixitaan lagu baxay loogu inkiraayo fa inahu asaasu kuli sharin wa fitnatin ila akhiri dahr shar kasta iyo fitno kasta oo muslimiinta dhexdooda ka dhacdaa waxaa sharka asaaska u ahee gunta u ah iyo fitno kastaba weeye waxaa loo jeedaa asaasu kulli sharin wa fitna bayna almuslimiin wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa ama boqorada qaar ama madaxda qaarkood inay la yimaadaan ashyaa dembi ah ama fisqi ah ama macaasi ah dabeedna dadka qaarkood baa waxaa dhici kartaa inay yidhaahdaan yacni munkar ama xumaan ama fisqi bay sameeyeene ha lagu inkiro dabeedna markaa kacdoon u yimaado halkaana waxaa ka imanaya waxaan caaqibadeeda la mahadin dhibaatooyin baa ka dhacaya sida la garanayana awooddu gacanta waxay ugu jirtaayoo dee ciidamadii iyo awooddii dadka haysta dadka madaxda iyo boqorrada ah marka dadka qaarkood hadday xamaasadoodaan oo waxa weeye ay ku kacaan dee waxba doorin maayaane beddeli maayaane dhibaato iyo fitna ka dhalanaysa khayraadkuna waa sii yaraanayaa ashyaa badan oo dhibaatooyin ahina waa ka dhalanayaan wakhtiyadii salafkana waa dhacday dadka qaarkood inay ku kaceen madaxdoodii dabeedna markii dambe waxay ku dambaysay uun yacni mafaasiddii inay sii fara badatay dhibaatooyinkiina markaa ay sii kordheen waxna aan la doorin oo la bedelin abulxasan ashcari wuxuu ka warramay shan iyo labaatan aalubeydka ka mida ayaa mid waliba mar baxay oo calan qaatay oo madaxdii markaa joogtay uu la dagaalamay dhammaan waxay ku dambeeyeen mid natiijadii gaadhay ma jiro in la wada dilay ku dambeeyeen in la dilo bay ku dambeeyeen ibnul ashcas markuu ku baxay xajaaj markuu ku baxay ee la diriray dad fara badan baa raacay oo khalaa'iq badan baa raacay weliba xajaaj waxa uu la imanayay waa ka duwanaayeen ashyaada dee madax badani ay markaa la imanaysayoo maqaalaad kufriyana waaba loo nisbeeyey gaalnimo ah munkaraadkiis iyo khubsigiis iyo xumaantiisuna aad iyo aad buu badnaa waata laga sheego cumar bnu cabdilcasiis inuu yidhi low takhaabasat ilumam faja'at kullu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lahalabnaahum hadday ummaddu isu xumaan dhigan lahayd ay odhan lahayd ka noo madaxdaaba ka xun ka idinka idin madaxda ah oo qolo weliba ay keeni lahayd ka ugu xun annaguna xajaaj aanu keeni lahayn annagaa ka qaalib noqon lahaynoo xumaanta xajaajunbaa ka badnaan lahayd xumaanta cidda kale lahalabnaahum waata imaamu tirmidi ku soo warinaayo jaamiciisa inuu hishaam ibnu xasaan marka uu yidhi xajaaj ibnu yuusuf athaqafi boqol iyo labaatan kun buu u dilay sabran intuu tiirka kaabadda ku tiiriyey bimacnaa isagoo haya dilay maaha inta goob iyo dagaal ku dhimatay maaha ya intuu barhka taagay sidaa lagu dila dila waa boqol iyo labaatan kuna buu yidhi ka waran ya imaamu tirmidi wuxuu ku soo warinaya bisanad buu ku soo warinaya sheekh albaan waxaan filaya inuu saxiixinayo min hishaam ibnu xasaan ay ka asaxday ka eg saxiixu tirmidiga marka xajaaj taabiciinta qaar waaba gaalaysiiyeenoo umay qabin inuu muslim yahay markay ku baxayeen saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo culammadii taabiciinta qaarkood markay ku baxayeen umay qabin inuu muslim yahay inuu gaal yahay bay u qabeen saas aawadeed saciid ibnu jubayr markuu qabtay wuxu uhi maxaad u baxday wuxu hi ilaad gaalowday kuguma bixin ilaa aad gaalowday maa la hayaa gacan baa lagu hayaa waanu garanaya in la dilayo ilaa aad gaalowday kuguma bixin buui markaad gaalowday aan kugu baxay buui shacbi oo isaguna culammadii taabiciinta ka mida isagana markuu qabtee gacanta ku dhigay maxaad u baxduu yidhi isaga waxa weeye cibaarada xoogaa waa yaro la difay ya dabeed markii dambe wuu sii daayey isaga wuxuu hi lam nakun abraaran atqiyaa walaa fujaaran aqwiyaa ma baryin laakiin cibaarada markaa saciid bay ka sahlanayd wuxuu hi dad abraara oo khayr badanoo adqiyo a maanu noqon waayna laguma kaa sallideen qaar fujaaroo xoog badanna maanu noqon waayo iska kaa celin lahayn laakiin waad gaalowdi dee yacni uu sidaa ugu muday ya waxa weeye kuma odhan waa sii daayay isaga dee waxaa ka dhashay waxaan caaqibadeeda la mahadin wuxuu ku dambeeyey ninkii ciidanka watay oo a ibnul ashcase inuu cararo oo u galo gaaladii gaaladii buu hanjabay haddaanad soo dhiibin waa ku soo weeraraya ya gacanta haddaanad iga soo gelin wuxuu go'aansaday isaguna inuu dhiibo gaalkii uu galay ee magan galay markii dambe waxay noqotay inuu markaysaga iska soo tuuro meel yacni uu naftiisii dilo caaqibadii ka dhalatay saasay noqotay calaa kulli xaal madaxda ma aha in lagu raacaayo wixii dembi iyo xumaanna ah lagu ateecayo ma aha dembiga in cidnaba lagu ateeca ma bannaana inama altaacatu fi lmacruuf fain amara bimacsiyati falaa samca walaa taaca yacni waxa weeye wixii markaa macsiya cidna lagu ateeci maayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq yacni makhluuq lagu ateeci maayo cisyaanka khaaliqa la caasiyaayo xumaanta ay la imanayaan waa looga nasteexaynayaa laakiin ilahay inagu kiciya oo lala dagaalamo oo laga hor yimaado oo lagu mudaharaado oo dadka lagu kiciyo oo lagu cabbeeyo oo yacni waxa weeye mimbarada lagaga khudbadeeyo xumaanta markaa ay la yimaadeen madaxdu kullu dalika shareecadu waa khilaafsantahay waayo kicinta dadka lagu kicinaayo waa shay markaa aan bannaanayn weyi shaygii macsida ahaa in la diido bimacnaa lala iman waayo lagu ateeci waayo loogana nasteexeeyana waa shay nasteexadana dariiqeedaa loo marayaa hadday qaataan qaate haddaynay qaadanna dee waxa weeye waajibka waa la iska ridi waajibka waa la iska ridi laakiin dadka marka waxa weeye in xumaanahooda loo taxo oo loogu khudbadeeyo si loo nacbaysiiyo si ay ugu kacaan si ay ula dagaalamaan si ay u necbaadaan si aynay u ateecin ya si ay uga hor yimaadaan waxa weeye kullu dalika shareecada waa shay khilaafsan oo munkara weeye nusxiguna waa shay loo nasteexaynayaa yacni markaa ta'riibka dadka lagu kicinayo ee nacaybkooda lagu beerayo ee inay ku kacaan oo ku gadoodaan oo la dagaalamaan oo ka hor yimaadaan lagu cabbaynayaana waa shay aakhar nusxigu shareecadu ka mid yihi addiinu nasiixa qulna liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim jariir bni cabdillahi albajali nebigu baycada waxyaalaw kaga qaaday waxaa ka mida wannusxi likulli muslim in muslim kasta loo nasteexay xadiis soo aroorina waa jiraa sida loogu nasteexaynaya inay tahay si hoosa in loogu nasteexeeyo xadiis baa ku soo arooray ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen oo sheegaya man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdihi calaniya kii doonaya inuu u nasteexeeyo nin madaxa si waxa weeye markaa calaaniye oo muuqata yaanu markaa u muujin ha yeeshe waa u tegayaa hoos buu ugu sheegayaa waa la gaar noqonayaa hadduu markaa waxa weeye qaato qaaday wailaa faqad adda aladii calayh wixii korkiisa saaraa waa gutay ibn abi caasim baa ku soo wariyey sunnada wahayruhu baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay buu ka mid yahay waana ariiqii salafka lagu yaqaanay oo usamat bnu zayd xadiiska saxiixaynka waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim in dadka qaarkood ay ku yidhaahdeen alaa tansaxu licuhmaan cuhmaan maad u nasteexaysid wuxuu uhi waa u nasteexeeyaa buu yidhi laakiin waxaa u qabtaan haddaanan idin maqashiin inaanan u nasteexayn saasaa u qabtaan buui laakiin waa u nasteexeeyaa buu yidhi duuna an aftaxa baaban lam akun awala man fataxa anigaan noqonaynin kii albaab furayey aan hortay la furin xadiisku wuxuu ku sugan yahay bukhaariiyo muslim culamada shuraaxdu markay ay sharxayaan xadiiska waxay yidhaahdeen albaabka la furayo waxaa looga jeedaa waa baabka ku saabsan yacni inkaarka madaxda wax lagu inkirayo in calan laga dhigo la muujiyo albaabka anaan furin aanan hortay la furin yacni si aanan u noqon kii ugu horreeye fure albaabka ayaan markaa waxa weeye u nasteexeeyaa buu yihi lakiin waxaa u qabtaan haddaanan idin maqashiin aanan u nasteexay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen albaabka markii la furay waa si calana in loogu inkiro cuhmaan ibnu cafaan waxaa ka dhashay in dadkii markaa waxaa weeye cuhmaan ay nacaan dabeedna ay ku gadoodaan dabeedna markaa ay dilaanba markii dambe taasaa ka dhalatay waatuu yidhi cabdullaahi ibnu cukaym oo mukhadramiintii ka mida wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam muumin buu ahaa laakiin nebiga lama kulmin isagoo muumina nebiga lama kulmin laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam lama kulmin lakiin wakhtigii nebiga muumin buu ahaa waa min kibaari taabiciin buu noqonaya wuxuu yidhi hadal marka macnihiisu yahay isagoo tilmaamaya masalada ku saabsan inkaarka calanan loo sheegaayo madaxdu waxay gashay yacni loo inkirayo ayaa wuxuu ihi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cuhmaan khaliifo in la dilo cidna kuma kaalmaynayo cuhmaan dabadii waxay ku yidhaahdeen abaa macbadow dilka cuhmaan miyaad kaalmaysay ila bacda cuhmaana buu yidhi markaasuu innii acuddu dikra masaawiihi cawnan calaa damih waxaan ku tirinayaa buu yidhi xumaanihiisa sheegsheegga aan wax ka sheeg sheegay inay kaalmadii dhiiggiisa dadka lagu kaalmaynaayey ee lagu tirtirsinaayey inay soo geliso cusmaan ashyaada lagu inkiray waa ashyaa ijtihaadi ah oo khata iyo sawaab aqbali karta may ahayn dunuub iyo munkaraat may ahayn laakiin dadka qaarkood waxay ku tirinayeen ashyaa ijtihaadiya oo cusmaan la yimi ayaa qaarkood waxay ula muuqdeen khalad bay ula muuqdeen hadday tahay dad qaraabadiisa ah oo uu xilalka markaa in badanoo ka mida u dhiibay dadka qaraabadiisaana qaarkood ay ka soo baxday waxyaalo munkar ah sida weliid ibnu cuqba oo ay xagga hooye ka walaalahaayeen cusmaan oo uu barasaab uga dhigay kuufa dabeedna khamradii cabbay isagoo khamrigii cabsanna dadka tujiyey iyo ashyaa kale marka ay ka soo baxeen yacnii dadkii qaraabadiisa ahaa ee qaarkood oo mas-uuliyaadka u dhiibay yacni dad fara badan oo qaraabadiisaana inuu mas-uuliyaadka u dhibay waana arrin ijtihaadiyata noocaasi qofkana waxa ka soo bixi doona dee waa hayb oo lama oga dabeedna marka waxaa tan noocaasa aad loogu inkira marka calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa asarkaasi waa saxiix sanad saxiixoo ku soo arooray cabdullaahi ibnu cukaym waxa uu sheegayaa masaawida madaxda sheegsheegista la sheegsheegayo ee dadka agtooda markaysa markaa waxaan yacni laga sheegaya ee laga xusayaa inay sababayso inay dadku ku kacaan markaysa waxaa ninka madaxda ah ayba dilaan marka dariico maadaamay taas u tahay inay ka qayb qaadanayso dilkiisa ayuu tilmaamaya calaa kulli xaal culamada ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdaan marka lagu inkirayo madaxda waa in marka waxa weeye ay noqotaa nusxi loo nasteexaynayo oo waxa weeye si khaasa loogu nasteexaynayo yacni waxaana la yidhaahdaa alwasaa'il laha axkaamu almaqaasid dee haddii waxa weeye marka ay noqonayso bixitaankii inaanu bannaanayn wixii bixitaanka barbaarinayey oo dadka ku kicinayey oo ku taxdiidinayey yacni marka waxyaalaha noocaasoo kale waxay noqonayaan qaar la xukumay noqonayaan alwasaa'il laha axkaamu almaqaasid laha axkaamu alghaayaat wasiiladu waxay ku gaadhsiinaysa xukunkeeda yeelanaysa xukunkeeda ay yeelanaysa marka wuxuu yidhi fainahu asaasu kuli sharin wa fitnati ila akhiri dahri waqad ista'dana asaxaabatu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam fii qitaali lumaraa ibnuqayim baa odhanaya saxaabadu waa idan weydiisteen rasuulka sala allahu alayh wasalam madaxda dagaalka lala dagaalamayo kuwaasoo salaada wakhtigeeda ka dibdhigaya markaasuu yidhi afala nuqaatiluhum qaala laa ma aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda dhexdiinna ku oogayaan ha la dagaalamina riwaayada kalena waxay sheegaysaa laa maa sallow waxaa kale uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam madaxdu dembigay la imanayaan in lagu sabro oo wixii kale lagu ateeco man ra'aa min amiirihi maa yakrahu falyasbir maa yaati min taacati illaah walaa yanzicanna yaddan min taaca riwaayada muslim waxaa markaa la socotay kollay naqliga ibnu qayim laga soo naqlinayo kuma jirte laakiin riwaayada muslim waxaa ku sugnayd falyasbir maa yaati min min macsiyati illaah ha ku sabro waxay madaxdu la imanayaan oo macsi ilaahaya walaa yanzicanna yaddan min taaca gacantana taacada yaanu ka siibin waxaa loo jeedaa wixii kale ka soo hadhay macsida ha ku ateeco taasaa loo jeeda xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waman ta'ammala maa jara cala alislaami fi lfitani alkibaari waasakhaa'iri ra'aaha min idaacati hada alasli wa cadami alsabri cala munkarin fatalaba isaalatahu fatawallada maa huwa akbaru minh kii u fiirsada waxa markaa islaamka yani markaa ku dhacay oo fitnooyin ah kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba wuxuu arkaya asalka in la lumiyey inay ku yimaadeen iyo in munkar lagu sabri waayey wax ka badani ka dhalanayaan suulintiisa oo dee la doona in la suuliyo dabeedna wax ka darani ka dhasheen faqad kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama yaraa bimakkata akbar almunkaraati walaa yastatiicu takhyiiraha wuxuu ibnuqayim odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam makuu ku sugnaa wuxuu arki jiray munkaraad waaweyn oo ka dhacaya maka manuu awoodi karay inuu inkiro ma kari karay inuu inkiro marka dee waxa weeye maadaama aanu kari karayn inuu inkiro oo bimacnaa gacan ahaan ku suuliyo aanu kari karayn dee wuxuu ku kaaftoomaya uun caddaynta markaysaga munkaraadkaasun uu caddaynaayo laakiin ficil ahaan iyo markaa gacan ahaan dee waxay ku xidhantahay awood xadiiska muxuu sheegayey man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey bal lama fataxa allahu makkata wa saara daara islaamin cazama cala tagyiiri ilbeyti wa raddihi cala qawaacidi ibraahim wamanacahu min dalika maca qudratihi calayhi khashyatu wuquuci ma huwa acdamu minhu min cadami ixtimaali qurayshin lidalik liqurbi cahdihim bilislaam wa kownihim xadiisii cahdin bikufrin walihada lam ya'dan fi linkaari cala alumaraa'i bilyadi lima yataratabu calayhi min wuquuci ma huwa acdamu minhu kama wujida sawaa'a halkaan kusii dare wakhtigaa hore nebigu calayhi salaatu wasalaam ee maka joogay kacbada waxaa yaallay sanaamadii lagu caabudayay ba yaallay oo yacni markaa kacbada korkeeda saaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam sanamadaa ma burburin waayo dee mafsado ka badan baa ka dhalanaysa waa jirtaa riwaayo la soo wariyey oo sheegaysaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam cali soo kaxaystay dabeedna markaysaa markaa ay soo rideen oo soo daadiyeen oo qaarkood ay jajabeen laakiin xadiiska sidaa sheegaya ma asixin waa daciif lam yasix can nabiy sala allahu aleyh wasalam waa daciif xadiis xasana iyo mid saxiixa toonna looma hayo cahdigaa uu maka ku sugnaa saddex iyo tobankaa sano inuu sanamadaa burburiyey lagama hayo waayo ma awoodi kari ma awoodi karay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha munkar kaleo ka weynna waa ka dhalanayay oo munkarka ka weyni shirkiga waa maxay munkarka ka weyni waxa weeyaan shirkiga ma suulaayo waa la soo celinayaa sanamadana dib baa loo qorayaa xasuuqii muslimiinta la xasuuqayeyna waxay uga dhiganayaan cudurdaar marka shirkigii oo wax kaloo siyaado ah oo markii hore aynay ku kici lahayn inay ku sii kacaan oo ku sii daraan dee waa ka weynaansha badan tahay yacni markaa yacni taas markaa aynay ashyaadaasi iswada raacin bimacnaa waxay samaynayeen wax ka badan bay sii samaynayaan markanba muslimiinta waa ciqaabayeen qaarkood waa laynayeen yacni laakiin dee muslimiinta qaarkood waxaa daafacaya qaraabadooda ya nebiga waxaa daafacayay adeerkii abi aalib baa daafacaya laakiin haddii la yidhahdo sanamadiibuu dee burburiyey oo yacni waxa weeye arrinka noocaas oo kale ah dee waa arrin aad iyo aad yacni dhibaato badan sababaya xasuuq badanna ka imanaayo xataa marka ay dee marka waxa weye muslimiintii kale ee qaarkood qaraabadoodu daafacaysay inaan la daaficin ay ka imanayso inay gaaladii marka waxa weeye ay yacni dhibaatada muslimiinta ay dhibaataynayaan sii badiyaan xasuuqa sii badiyaan sii siyaadiyaan shirkigiina aanu zuulaynin baa ka imanaysa calaa kulli xaal masalada waxay ku soo naqliyeen culammadu marka munkarka la dooriyo haddii munkarka weyni ka dhalanaayo haddii munkar ka weyni ka dhalanaayo laa yajuusu inkaaruhu bilijmac in la inkiraa ma bannaana ijmac bayna ku bannaanayn asheekh ibnu baaz waxau soo naqlinayaa ijmac culammadu saa ku ijmacsan yihiin wakadalika waxaa kaloo sidaa isaguna ishaaray yani marka alcallaama maxamed alamin ashinqiiti isaguna saasoo kale ayuu sheegay in iyaduna marka ijmac ay tahay oo muslimiintu ku ijmacsan tahay haddii munkar kaleo ka weyni ka dhalanayo inkaarka munkarka la inkirayo inkaarkiisu inaanu bannaanayn inay tahay bilijmac biijmaci lmuslimiin saas iyada ay tahay waana shay marka waxa dee la fahmaayo yani marka maqaasida shareecada marka la eego la fahmaayo waayahay munkar kaloo la midii markuu ka dhalanaayo wakhtigu aynugu kooban yahay culammadu waxay waa mawdicu ijtihaad weeye waa mawdicu ijtihaad waxaa dhici karta marba mid in la hormarin karo ayaa suurtoobi karta laakiin xaaladda munkar ka weyne ka dhalanaayo iyada qowlan waaxidan laa yajuusu takhyiiruh in la khayiraa ma bannaana waayo munkarkii lama bedeline dee waa la siyaadiyey waa la kordhiyey ya waa la kordhiyey noqonaysa walicraad can iljaahiliin iyo dadka jaahiliinta wax magaratada in laga jeesto bimacnaa laga jeesto waxaa loo jeedaa aan la ciqaabin oo yacni aan laga aargoosan ee waxa weeye markaa wixii daatadiinna ama cay ama aflagaado ama ay idin geystaan inay iska cafidaan oo iska dhaaftaan oo ka jeesataan aydaan waxba markaa danayn ya inaad ka aargoosataan aydan isku dayin yacni sabir iyo safxi iyo icraad aad la timaadaan wa acrid can iljaahiliin xataa yucallimuuhum ilaa ay barayaan wa yubayinu lahum alxaqa xaqana u caddaynaya qofku haddaanu shaygii markaa haddaanu qofku xaqii garanayn ou jaahil ka yahay nooc cudriyaa iska jira saas aawadeed si loo dhimrinayo in loogu caddeeyo weeye waxaa kala duwan qof garanaayo ogaan ugu badheeray xumaantii iyo qof bes ay ka too aan garanayn labadu waa kala duwan yihi qofka aan garanayn dee waa in la baraa oo si latifan loogu sheegaa masalan saxaabigii mucaawiyat bnulxakam assulami muu garanayn salaadda dhexdeeda inaan lagu hadli karayn ma garanayn in salaadda lagu hadlaa inaynay bannaanayn ma ogeyn qof baa hindhisay dabeedna markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah ilaahay ku naxariiso saxaabadii waxay ka soo eegeen ilqoodha ya yarxamuka allah khitaab baa ku jira qofkii ula hadlayo ilaahay ha kuu naxariisto adiga markuu arkay in hoosta laga soo eegaayo ayuu wuxuu yidhi waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay ya war maxay iga soo eegaysaan xaalkiinu muxuu iga soo eegaysaan markaasay u tilmaamay inuu aamuso iska aamusay oo dee markaa salaaddiibu iska watay nebigu waa maqlaya calayhi salaatu wasalaam markii salaadda laga baxay nebigu ma dagaalin ma canaanan maxay ninkaagan weyan salaadda ku hadlaya ya canaan yar xataa uma jeedin mas'alada bes buu u sheegay ina hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas yacni waxaa kala duwan qof garanaaya arrinka oo u badrheeray khaladka iyo qofaan garanaynba qofkaan garanayn yani lama canaananayo waayo canaantu waa nooc tacsiirta ka mida waa nooc cuquubo ah maadaamay sidaas tahay waxaa loo sheegayaa mas'alada bes baa loo sheegaya ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadan kuma bannaana shay hadalka dadka in lala hadla ahi kuma bannaana waa tasbiix waa qiraa'at qur'aan waa dikri saasuu nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu mid dad waxbara horti iyo debadii toonna oo ka tacliim wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam ma arkin wallahi maa naharanii ima dagaalin ima canaanan ima garaacin bes mas'aladuu ii sheegay ya bayaanka saasaa lagu samaynaya masjidkii nebiga sala allahu alayh wasalam nin weyn baa ku kaajoo reer miyiah saxaabadii waa ku carareen si ay ugu inkiraan wuxuu idhi marka laa tusrimuuh ha ku goynina daaya saxaabada ku cararayaee ku inkirayaa munkarkan bay arkaan masjid lagu kaajayo masjidu rasuul liba ah calayhi salaatu wasalaam markaasu ha ku goynina kaaga dacuu ka taga daaya kaadidiisuu dhammaysta wadaanbiyaa buu markaysa markaa keena ku shuba isagana waxaa loo sheegay bes inaan masjidka lagu kaaji karin bes intaasaa la tilmaamay xata yucallimuuhum wayubayinu lahum alxaq uma alinkaara walcuquubata min bacdi albayaani waiqaamat alcudri baynahum intaa dabadeed waxay arkayaan ahlu sunna waljamaca oo ictiqaadsan yihiin inkaarka lagu inkiraayo iyo ciqaabta lagu ciqaabaayo marka loo caddeeyo dabadeed iyo wa iqaamati alcudri baynahum wa baynahum mawdican kollay nowcan maa ishkaal baa ku yaro jira laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay in cudurdaarka laga suuliyaa looga jeeda laakiin laqba ahaan maxaa loo laqbaynaya muraadku waa saas xujada in lagu oogo ama in cudurdaarka laga suuliyo calaa haada waxa weeye awjuh baa kollay suuragal ah in la yidhahdo isaalati baa la qadaraya wa iqaamati isaalati alcudri baynahum wa baynahum wa iqaamati isaalati alcudri oo isaalati la qadaro cudurdaarka in la suuliyo dhexdooda in lagu oogo waa weji ama la yahaa cudri baa loo jeedaa bimacna alicdaar oo cudurdaar suulintii laga tilmaamayo cadara bimacnaa acdara markay tahay acdara waa cudurdaar suuliye hamsadu waxay noqonaysaa lisalbi haddii cadara oo bimacnaa acdara ay jirto waxay noqonaysaa wa iqaamati alcudri ay wa iqaamati alicdaari baynahum cudurdaarsuulinta dhexdooda in lagu sugo ama la yidhahdo cudrigaa looga jeedaa bimacna alxuja cudrigana mararka qaarkood waa loo isticmaalaa macno xujo in looga jeedo wa iqaamati alcudri ay wa iqaamati alxujati baynahum iyaga dhexdooda xujada in lagu oogo wa baynahum waxaa laga tilmaamayaa celcelinta baynahum uu soo celceliyey waxaa laga tilmaamayaa takraar yacni cudurdaarka suulinta laga suulinayo ama xujada oogista lagu oogaayo in marka waxa weeye lagu celcelinayo ayaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay haddii waxa weeye xujadii lagu oogay cudurdaarkii laga suuliyey sharcigii loo caddeeyey bacda dalik xumaantii hadday ku adkaystaan ama la yimaadaan markaa dabadeed waa lagu inkirayaa si adag oo la canaananayo waana lagu ciqaabaya ciqaabta waxay mutaystaan baa lagu ciqaabaya haddii xad ay keensanayso xadkaa lagu fulinaya hadday tacsiir keensanayso tacsiirtaa lagu fulinaya wahaakada waxay mutaysanayaanoo cuquubo ah ayaa marka waxa weeye lagu fulinaya ayaa lagu fulinaya laakiin qofku hadduu dembi xataa xadle uu ku dhaco aanu garanayn waa loo sheegayaa bes ee xadkii waxa weeye waa ka dhacayaa garasho waagu uga dhacayaa hadduu yahay qof marka waxa weeye qariibu cahdin ah oo dhowaan soo islaamay oo aan garanaynba khamrigu inuu xaaraan yahay weligii ma maqlin waana qariibu cahdin bilislaam goortuu islaamay ayaa dhoweyd siduu khamriga markii hore u cabbi jiru isaga cabbay ya dee waxa weeye xadkii laga jari maayo waxaa loo sheegayaa khamrigu inuu xaaraan yahay ciqaabna leeyihi dib hawla imaan ya marka waxa weeye lagama jarayo xadkii dunuubta kalena waa saas oo kale weeye hada aslu ddiini walmadhab marka dee qofka intaan shayga loo caddayn kuma dembaabayo wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay cidna kuma dalaal xukminayo ilaa uu markaa u caddeeyo waxay allah kaga baqayaan ya marka waxa weeye waa in xujadii ku ogantaa wamaa kunna mucadibiina xata nabcata rasuula rusula mubashiriina wamundirina lianla yakuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul aslu ddiin oo diinkaba qofka in xujada lagu oogo loo caddeeyo siday u tahay haddaan loo caddaynna aakhiro aanu ciqaab mutaysanaynin aan lagu ciqaabayn haddaan risaaladii soo gaadhin yacni mujarad markaysaa markaa inaan u rumayn aan lagu ciqaabayn axaadiista waata ku soo aroortay ahlulfatraha in aakhiro la imtixaani doono waa mas'ala ukhra weeye ayaa waxay tahay masaa-isha jus'iga ana waa in qofka xujadu ku ogantaa u caddaataa markaasaa lagu xukumayaa wixii ka dhalanaya mukhaalafadiisa markaasaa lagu xukumaya laakiin yaan loo fahmin hadalka hore aynu sheegnay dadka markaa gaalada aan islaamin ee aan risaaladuba soo gaadhin diinka islaamna aan u abtirsanin risaaladina aynay soo gaadhin inaynu odhanayno waa muslimiin iyoaan la moodin yacni marba waxa weeye axkaamta adduunyadda inay gaalo yihiin sharna ku jiraan waa jirtaa laakiin ciqaabta lagu ciqaabayo unbaa la diiday wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ee intaan nebi maxamedba la soo dirin dee ciddii gaalo ahayd gaalay ahayd mushrikiin bay ahayd shar bay ku jireen ya ina kunna fii jaahiliyatin wa sharin faja'ana allahu bihada alislaam waa kii xudayfat bnu lyamaan lahaa marka qowlka odhanaya culamada qaar ay mareen mutaakhiriinta qaar oo ay odhanayaan intaan nebiga la soo dirin waxay gaaladu ku sugnaayeen waxay ahayd ka lacibi sibyaan carruurta ciyaartoodu kalay la mid ahayd ee khayr iyo shartoonna ma ahayn dee sax maaha inay shar ahayd inay xumaan ahayd yacni waxa weeyaan markaa nusuustii adiladu waa tilmaamaysa waa yahay marka masaa-isha jus'iga waa in qofka isagana xujada u caddaataa laakiin waxaa jirta ashyaada qaarkood oo cilmigoodu u faafsan yahay oo qofkii yidhaahdaa ma garanayn aan laga siisanayn aan laga yeelin masalan oo kale qof markaa muslimiintii ku dhex sugnaa dhowaan aan islaamine horeba muslim u ahaan jiray muslimiinta dhexdoodii ku sugan cilmiga u faafsan yahay si caama dadku taa u og yihiin culammadii la jooga aftoodii jooga dabeedna yidhaahda anigu ma garanaynin zinadu inay xaaraan tahay haddii aanu qofku isagu xoogin ee raalli ahaansho ku dhacdo oo labada daraf ay isla oggolaadaan aanu xoog kaga qaadanoo kufsan inay xaaraan tahay anigu ma mooday waxaan islahaa waxay iyadu leedahay haddii ay ku siiso oo raalli ahaansho kuugu dhiibto dee dhibi kuma sugnaan islahaa laga yeeli maayo waayo cilmiga taasi waa faafsan yahay ya looguma cudrayo qofkani qariibun cahdi ma aho iminka ma islaamin waa suuragal qofka hadduu hadda islaamay ya inuu yidhahdo anigu ma garanayn taas kufsigu inuu xun yahay waa garanayey oo kollayba diini aynay bannaynayn laakiin qofku wuxuu leeyahay isagu inuu ku siiyo raalli ahaansho kuu siiyo siduu maalkiisa kuu siin karo buu tan kalena kuu siin karaa maa islahaa hadduu imika islaamo waa suuragal in laga yani markaa laga aqbalo waa dhici karta laakiin qof hore muslim u ahaa muslimiinta dhexdoodiina ku nool oo jooga cilmiga hareerihiisa laga sheegaayo lagama siisanayo lagama yeelaayo ma garanayn taas laga yeeli maayo masaa'isha qaarkood baa cilmigoodu faafsan yahay oo qofka sheeganaya iddicoonaya inaan u garanayn aan laga yeelayn oo la odhanaya xujadu waa iska oogan tahay ya xujadu waa iska oogan tahay sheegashadaa iyo dacwada aan laga yeelin sheekhu waxau uhi raximah ullah hada aslu ddiini walmadhab kani waa asalkii diinka madkuurkaa la soo sheego masaa'ishaa badan ahi haada ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa almadkuur kaa la soo sheegay aslu ddiin waa diinka asalkiisii weeye aasaaskii diinka weeye waalmadhabi iyo ictiqaadka ahlu sunne madhabka ahlu sunna waljamaca asalkeed weeye wa ictiqaadu a'immati ahli lxadiis imaamyaalkii ahluxadiiska a'immadoodii caqiidadoodii weeye a'immatu ahli lxadiis waxaa laga tilmaamaya ahli sunna laga tilmaamaya waayo ahlulxadiisku yacni waxay ahaan jireen qaar sunnada iyo ictiqaadka saxan ku taagan ahlu sunna iyo ahluxadiisna bimacnan bay ahayd afraadda qaarkoodoo ka shaadowda oo ahluxadiiska ka mida waayada muta'akhiriinta ah wakhtiyadii muta'akhiriintaee dambe ayaa muxadisiintii qaarkood waxay noqdeen dadkii ahluxadiiska ahaa bacdi ka mid inay bidco galaan laakiin waagii hore wakhtigii salafka dadka ahluxadiiska ah majooratigooda ama haalibkoodu waxay ahaan jireen qaar sunnada iyo xadiiska iyo ictiqaadka saxan ku sugan bay ahaayeen dadka ahlu asara ahlulxadiis ah ahlu sunna ah ahlu itibaac ah ayay ahaan jireen dadka marka waxa weeye ahlulbidacuna waxay ahaan jireen qaad ra'yigooda iyo markaisaga caqligooda iyo waxaa marka iyaga ula muuqato yacni marka raaca marka ru'uusu ahlulbidac xadiisku qiimo badan lama lahay qiimo lama lahay waa jirtaa bacdu alafraad oo masaa'il bidcada ka mida ay u dhuumatay oo wax ku yaro dhacay bidcada ka mida laakiin ru'uusu ahlilbidac aan ahayn inay axaadiista markaysaa ku cindanaayeen waa jiri jirtay yacni qaarkood laakiin haalibka iyo majooratiga ahluxadiisku waxay ahaan jireen qaar bidco ka madhan afraadda bidcada ku dhacdayna ru'uusu ahlilbidac may ahayne waxay ahaan jireen ashyaa ka mida bidcadu inay u soo dhuumatay oo ay sidaa ugu dhaceen ama ay tabac ugu noqdeen yacni marka masaa'isha qaarkood sidaa uga qarsoomeen aladiina lam tashinhum bidcatun walam talbishum fitna kuwaasoo aynay ceebaynin oo fool xumaynin bidco tabacaadka qaarkood waxaa ku dhacday nuskhada muxaqaqada ah lam tashunhum oo shiinka la goday laakiin dabcada dambe kolley waa la saxay oo shiinka hoosdhigiisaa saxan waa shaana yashiinu shaynan marka nuskhada qoraysaa lam tashunhum waa khala waa lam tashinhum kolley bacdu nusakh oo la saxayna waan arkay marka sida saxan waa saas un aladiina kuwaasoo lam tashinhum aynay fool xumayn oo aynay dhaleecayn ama ceebayn ama aynay fool xumayn ashayn waa ceebta iyo xumaanta bidcatun bidco walam talbishum aynay dheehin oo aynay yacni markaa ku lamaanaan ama aynay dheehin fitnatun fitno laba sayalbisu waa khaladka iyo dheehitaanka weyn yacni fitna aynay ku khaldamin ama aynay dheehin walam yakhifuu aan u degdegin khafa yakhifu asraca la yidhaahdaa ilaa makruuhin wax xunna aan u degdegin bimacnaa aan u socona xaggiisa u kicin fii diinin diinka markaa gudihiisa shay makruuha aan ku dhicino xaggiisa u kicin ahluxadiiska sifadoodu sidaa ahayd ee bidco ka madhnaa ee fitno ka madhnaa ee wax xun xaggooda inay u kacaan ka madhnaa ahlulxadiiska ictiqaadkoodii weeyi ictiqaadkoodii ay rumaysnaayeen a'immada ahlulxadiisku weeyaan fatamasakuu muctasimiina bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu canh fatamasakuu qabsada muctasimiina xaalaa markaa qabsanaysaan oo ku dhegaysaan bixabli illaahi xadhigga ilaahay aa qabsanaysaan oo kitaabka ilaahay ah jamiican xaalaa dhantiinoo mujtamiciina tihiin qaar kulansan walaa tafaraquu canhu ha ka kala tegina oo markaa ha ka leexanina oo tafaraaruq iyo kala tag iyo ha la imanina yacni waxa weeyaan a kala baydhbaydhaan oo dariiqii xaqaha dabeedna markaa waxa weeyaan a ka faaruqdaan ama waxa weeyaan a ka leexataan walaa tatafaraquu canhu sheikhu waxa uu sheegay caqiidada uu ka soo warramay ee uu soo sharxay ee soo sheegay inuu asalkii diinka iyo ictiqaadkii ahlusunna waljamaca ahlulxadiid caqiidadoodii ay rumaysnaayeen inay tahay a'immatu ahlilxadiidoo aan markaa bidca fool xumaysay aynu jirin bimacnaa bidco ka madhnaa fitnana saafi ka ahaa fitno iyo bidcaba ka fogaa shay makruuhoo xunna xagga diinka aan kaga dhicin bimacnaa fisqi iyo xumaan iyo bidca iyo shirki iyo kullu daalika aan ku dhicin waayo wax kastoo xumi waxay soo gelayaan makruuha kullu dalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuha markii la soo sheegay awaamir iyo nawaahiba ayaa waxaa la yidhi ashyaadaa la soo sheegay madkuurkaa la soo sheegay dhammaantii kiisa xumi wuxuu ahaaday rabbi agtiisa mid la karaahiyaysanayo o la nacayo waxaa ka mida kaa xun shirkigii baa ka mida dilkii xaqdarradaa baa ka mida zinadii baa ka mida xoolihii agoontoo la cunaa ka mida ashyaa badan baa la soo sheegay ya waajibaadkii in laga tagaa ka mida xagga awaamirta tegista laga tegaayo yacni ka xumi wuxuu noqonayaa waajibka tegista laga tegayo sayi'ii buu soo geliyaa sayi'uhu muxaramaadka samaynta la samaynayaana sayi'uhu buu soo geliya haakada marka xadhigga ilaahay wada qabsada bimacnaa kitaabka ilahay ee qur'aanka ah yacni ku wada dhega xaalaa dhan tihiin hana kala tafaraaruqinoo ha kala tegina ee waxaweye idinkoo dhan yacni waxa weeyaan xadhigga ilaahay kitaabka ilaahay sunnada rasuulkuna waa soo gelaysaa kitaabkay fasiraysaayo tabac waxay u tahay xabliga ilaahay xadhigga ilaahay bay soo raacaysa xadhigga ilaahay bay raacaysa marka waxa weeyaan in kitaabkii sunnada la qabsado oo waxa weeye markaa dhammaan lagu midoobo ayaa marka laga qaadanaya wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu haddii tafaraaruq yimaadana in xadhiggii ilaahay ee aan la wada haysanin waa ka imanaysaa oo tafaraaruqaas ayay ka dhalanaysa yacni manhajka laftiisii baa lagu kala tegayaa tafaraaruq imanaya ictiqaadaadkii baa lagu kala tegayaa tafaraaruq imanaya waddooyin kala duwan baa la qaadaya wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh wla ttabicuu subula fatafaraqa bikm can sabiilih waclamuu ana allaha tacaala awjaba maxabatah wamaqfiratah waxaa ogaataan ana allaha tacaala inuu allah isagaa koreeye awjaba u waajibiyey maxabatahu jacaylkiisa wuxuu u waajibiyey wamaqfiratahu iyo dembidhaafkiisa wuxuu u waajibiyey limutabici rasuulihi sala allahu aleyh wasalam kuwa rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam raacay fii kitaabihi kitaabkiisa gudihiisa ayuu ugu waajibiyey wa jacalahum wuxuu ka yeelay allah kuwaas rasuulka raacay sala allahu aleyh wasalam alfirqata annaajiya kooxdii badbaadaysay buu ka yeelay ee bidcada iyo naartaba ka badbaadaysay yani waxay ka badbaadaysay yani markaa bidco iyo aakhirana naar bay ka badbaadaysay waljamacat almutabica wuxuu kaloo ka yeelay bimacnaa ku sheegay inay tahay kooxda yani markaa raacaysa yani markaa xaqa inay tahay faqaala caza wajal faqaala allah waxau yidhi caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne wuxuu ku yidhi liman iddacaa kii sheegtay wuxuu ku yidhi annahu yuxibu allaha inuu allah jecel yahay sheegtay qul waxaad tidhaahdaa in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar allah jecel haddaad tihiin faatabicuunii anigae raaca yuxbibkum allahu allah waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum waana idin dhaafayaa dembiyadiinna yacni haddaa yacni markaa i raacdaan baa macnuhu dhacaya haddaa nebiga raacdaan calayhi salaatu wasalaam yuxbibkum allahu allah waa idin jeclaan doonaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana waa idin dhaafayaa dembiyadiinnana waa idin dhaafayaa aayaddan waxaa la yidhahdaa aayat lmixna aayaddii imtixaankaa la yidhaahdaa aayatlmixna waxay culammadu ugu magacaabeen waxay yidhahdeen bacdu salaf iddacaa qowmun ilmaxabbata fabtalaahum allahu bi hadi alaaya dad baa waxay sheegteen jacaylkay sheegteen inay allah jecel yihiin markaasaa ilaahay wuxuu ku imtixaanay aayaddan buu ku imtixaanay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni waxaad tidhaahdaa haddaa allah jeceshihiin fattabicuunii aniga i raaca yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaa i raacdaan allahna waa idin jeclaanayaa dembiyadiinnana waa dhaafaya waxaa laynoo sheegay jacaylka ilaahay waxaa caddaynaya waxa weeye waa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco haddii nebiga la raaco oo kor iyo kalba laga raaco xagga qalbiga iyo xagga muuqata mid walba oo wuxuu sameeyey lala yimaado wuxuu ka tegayna laga tago xagga qalbigana caqiidadiisii iyo ictiqaadkiisii iyo niyadiisii oo kale lala yimaado oo xagga qalbigana laga raaco yuxbibkum allah allah waa idin jeclaanaya marka daliil waxa waa jacaylka ilaahay cidi ay jeceshahay inay nebiga raacdo qofku hadduu nebigii raaco nebigii ku daydo allah waa jecel yahay hadduu nebigii raaci waayo ku dayan waayana allah ma jecla daliil waxa ah itibaaca ayaa raacitaanka u daliila jacaylkii laheliyaa raacitaanka jacaylkii lahel oo qofkaasi ilaahay jecel yahay raacitaanka nebiga la raacayo haddii la waayana jacaylka uu sheeganaya waxba kama jiraan wey oo waxaan jirin marka waxaa caddaynayaa yani waxa weeyaan raacitaanka ayaa caddaynaya jacaylkii oo daliil u ah ya yani marka taas ayaa markaa daliil u ah yuxbibkum muxuu ku helayaa qofkuna qofku wuxuu ku helayaa hadduu marka waxa weeye rasuulka raaco laba shay buu ku helayaa labadaa shay waa maxay waa inuu marka allah jeclaado dembiyadoodana u dhaafo marka raacitaanka nabiga la raaco calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dhalanayso ka sababobaysa allahna inuu ciddaa jeclaado raacday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kor iyo kalba ka raacday iyo inuu ilaahay u dembi dhaafo labadaasaa ka dhalanaya in allah aynu jeclaanno iyo in allah ina jeclaado kee labada sii muhiimsan waxaa sii muhiimsan inuu allah ina jeclaado waatay yidhahdeen bacdu salaf laysa sha'nu an tuxiba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha inaad allah jeclaato laakiin muhimmadda weyni waxa weeyaan in allah ku jeclaado ayaa muhimmadda weyni tahay jacaylka allah ku jeclaanayana waxaa lagu helayaa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco ayaa lagu helaya shayga labaad ee ka dhalanaya waxaa weeye raacitaanka nebiga la raaco dembi dhaaf yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana ilahay waa idin dhaafaya marka jacaylkii ilaahay iyo dembi dhaafba waa laga helayaa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo ayaa laga helayaa oo taasina ay ka dhalanaysa marka cidda yacni markaa badbaadaysa firqa naajiya kooxda badbaadaysa waxay noqonaysaa ummaddu markay kala tagto kala tafaraaruqday cidda nebiga raacaysa calayhi salaatu wasalaam nebigu waatuu sheegay sataftariqu ummatii ila alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida ummaddaydu waxay u kala tegi doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood bay u kala tegi doontaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam u tafaraaruqi doontaa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaantoodna naarta ayay markaa mutaysanaysaa koox keliya mooyaane man hiya yaa rasuul allah baa lagu yidhi rasuulka ilaahu ciddaasi waa ayo qaala hiya aljamaaca waa jamaacada buu yidhi riwaayada kale waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta sidaannu ku sugannahoo kale cidda ku sugan ayay yihiin ciddaa markaa badbaadaysaa saasuu ku sheegay oo xadiiskaasina tilmaamayo marka waxa weeye taacada rasuulka la ateeco iyo raacitaanka la raacaana waa ateecitaan ilaahay la ateecay weeye siduu allahba uu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateecaa allahna waa ateecay marka waxa weeye rasuulka in la raaco la ateeco oo lagu daydo weeyaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku dayasho wanaagsan xadiiskana waxaa laga qaadanaya in nebiga iyo saxaabadiisaba lagu dayanayo man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waxaa laga fahmayaana aayadaha qur'aanka lafteeda waa laga deliishanayaa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira marka rasuulka inaan la khilaafin yacni waddada muuminiinta wadda aan ahaynna la qaadin baa aayadda laga qaadanaya markii aayaddu soo degaysay muuminiintii la sheegayayay ahayd muuminiintii joogtayay ahayd muuminiintii joogtay waxay ahayd markay aayaddu soo degaysay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka dukhuul awali ah waxaa soo gelaya muuminiinta saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ummadda kale ee muuminiintaee dambe ee dib ka iman doontaa waa calaa sabiili tabac iyagay daba joogaan laakiin cidda ugu horraysae soo gelaysa ee markii aayaddu soo degaysayna haalibka mu'miniinta joogtay waxay ahaayeen saxaabo ayay ahaayeen marka waxaa laga qaadanaya rasuulka iyo saxaabadiisaba in la raaco ayaa laga qaadanaya aayadda kale suuratu tawba waatuu allah inoo sheegay cidda marka waxa weeye saxaabada raacaysa oo dariiqoodii si wanaagsan oo quman u raacaysaa iyaguna raalli ahaanshiya janno inay leeyihiin allah wuxuu yidhi والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladina اtabacuuhm bإxsani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahm janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada waxaa laynoo sheegay saabiqiintaa hore muhaajiriin iyo ansaarba ahaaday iyo ciddii raacday ee si wanaagsan u raacday oo qumman u raacday ya allah wuxuu u ballan qaaday raalli ahaansho uu ka raalli noqonayo iyo jannooyinu gelinayo sida saxaabadii nebiga janno iyo raalli ahaansho loogu ballanqaaday ayaa ciddii saxaabada raacday dariiqoodii oo si qummanoo wanaagsan weliba u raacday ilaahay ugu ballanqaaday janno iyo raalli ahaansho waaladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada marka iyaduna waa daliil cad oo ku saabsan rasuulka iyo saxaabadiisa in la raacayo oo saxaabada in la raacayo aayadda lafteedu ay tilmaamaysaa rasuulka aayadaha sheegaya dee in la raacayo rasuulka waa badan yihiin aayado badan baa ku soo arooray daacada rasuulkana amraya atiicu llaha wa atiicu arasuul atiicu llaha waarasuul iyo aayadaha kale la midka ah halkaa waxaa inoogu eeg kitaabkii ducuu ku khatimay shiikhu nafacana allah waiyaakum bilcilmi wacasamana btaqwa min azayqi waaldalaalati bimanihi waraxmatih sheekhu waxau ihi nafacana allahu allah haynagu anfaco annaga wa iyaakum iyo idinkaba bilcilmi cilmiga ilaahay haynagu anfaco wacasamana bitaqwa wacasamanaa hayna dhowro hayna ilaaliyo ilaahay bitaqwa taqwo xaalaynu ku dheehannahay hayna dhowro min azayqi iilasho haynaga dhowro aynu xaqa ka iilanno oo ka weecanno iyo wadalaalati baadiba bimanihi nicmayntiisa uu ilaahay inagu galladaysanayo aawadeed haynoogu dhowro wa raxmatii iyo naxariistiisa ilaahay haynoogu dhowro uu inoo naxariisanayo baadida haynaga ilaaliyo iyo iiladka xaqa aynu ka ilanayno haynaga dhowro waa duco markaa sheikhu uu naftiisana u ducaynaayo muslimiinta kalena u ducaynaayo ducadina waxay ka kooban tahay laba shay mid waxay weeyaan cilmiga ilaahay haynagu anfaco oo cilmigu markuu wax tarayaa waxay tahay waa cilmi naafica inuu yahay cilmi naafica inuu yahay cilmigu haddaanu naafic ahayn waxba tari maayo qofku markaa waxbaa dhibayaa waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku xujuu kugu yahay ama adigu kuu yahay wuu kuu doodayaa ama waa kugu buuxinaya waa kula doodaya marka dee dhibaatu ku noqonayaa cilmigu haddii aanu markaa naafic noqon saas aawadeed waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan galay waacuudu bika min cilmin laa yanfac hadal macnihiisu saa u noqonayo waxaan allah ka magan galay cilmi aan waxba anfacayn marka cilmiga wax taraya waa cilmiga naafica weeye shayga labaad waxa weeyaan inuu ilaahay inaga dhowro iiladka xaqa aynu ka ilanno ka weecanno iyo baadida taqwo xaalaynu ku dheehannahayna ilaahay ina dhowro alla ka baq aynu allah ka baqayno oo wuxuu ina faray farsoomayno wuxuu inaga reebayna ka reebtoomayno ha inagu dhowro bimannihi yacni galladiisa iyo nicmayntiisa iyo wa raxmatihi naxariistiisa waa tawasul ilaahay sifaatkiisa lagu tawasulayo ilaahayna sifaatkiisa in lagu tawasulo allah lagu baryaa waa bannaan tahay manniguna waa sifo ilaahay oo waxa weeye markaa yacni waa mannigii incaamka looga jeeda iyo nicmaynta raxmaduna waa sifo ilaahay marka sifaadka ilaahay baa lagu tawasulaya allahna lagu baryaya nafacana allahu bilcilmi annaafic اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم امين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك